madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka rajeynayo isbedel wanaagsan in dalka soomaaliya uu u keeno waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo nin qiimale oo aan saaxiibnahay ah runtii haddii ilaahay uu niyaddiisa iyo fikirkiisa aan ogahay wanaagsan u qaado waxaan rajaynaya in soomaaliya isbedel dhabihii uu ka dhici doono insha allah laakiin waxaa la rabaa waxaa la rabaa in lala shaqeeyo waxaa lala rabaa in la taageero waxaa la rabaa inaan lugaha lagu dheginin
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiinta soomaaliyeed ee xilalka ka qabta dowladda dhexe ee soomaaliya ay dhaqan u noqotay in madaxweyne kasta marka uu sanad uu shaqeeyo siyaasad ama mooshin lagu furo waxaana uu sheegay in arrintaasi ay ragaadisay shaqadii dowladda dhexe ee soomaaliya ay u qaban lahaayeen shacabka soomaaliyeed
dabcan dhaqan bay noo noqota soomaaliya qof kastoo meeshaa yimaada hal sano intuusan joogin in lugaha la qabsado qofku marka afar sano oo aan nafis la siinayn oo aan shaqo loo ogolaanayn oo la mashquulinayo dee muxuu qaban karaa kabacdin waxaa leeyahay waa wax matare waa la eedaynaya marka eedda ma iyagaa leh mise annagaa leh dabcan waxaa weye annagaa iskale bal qofka waxaa qaban waaye horta bal ha la tijaabiyo oo fursad ha la siiyo oo ha la taageero kabacdi markaasaa wax kasheegu inoo bannaanya waxaan rabnaa marka dadka puntland anoo magacooga ku hadlaya madaxweyne annagoo waxaa naga ballan ah in intaad meeshaad joogto aanu ku taageero kula shaqayno sababtoo ah in aad shaqayso adigu dantayadaa ku jirta hadalkan ayuu ka sheegay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas xaflad xalay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo sagootin ahayd lagu sameeyey magaalada boosaaso